halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa u dhegaysataan mawjadaha gaagaabane koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban hirarka efemyada magaalooyinka qaar saacadda afrikada bari haatan waa lix iyo barkii aruurnimo oo gow ah halka washingtonna ay ka tahay koob iyo tobankii barkii habeennimo
subax wanaagsan dhegaystayaal caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan boggayaga internetka ah ee v o a somaali com waana aroornimo isniina oo bisha juunna ay tahay saddex iyo labaatan sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa uga daadahin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
in ka badan laba milyan oo qof dhalashooyin kala duwan haysa luqado kala duwan haysa laba arrin ah kow ayaga sida loo midayn lahaa laba siday isku caawin lahaayeen iyo waddan walba sidai jabtar ama magaalo walba in loogu samayn lahaa jabtar matala magaaladaasi soona gudbiya danta guud iyo baahida guud ee qorgajoogta ee u baahan yihin magaaladaas kaasi waxa uu ahaa saciid sheekh yuusuf sheekh cabdi aan idhaahde oo ka mid ah xubnihii ka qaybgalay kulan laba cisho oo uga socday magaalada istanbuul dalka turkiya qurbajoogta soomaaliyeed oo ka kala timid dunida dacaladeeda waxaad kaloo maqli doontaan magaalada gaarisa oo deeq gaadiid ka heshay waddanka turkiga sidoo kale waxaad maqli doontaan xogayaha arrimaha dibadda maraykanka oo booqanaya bariga dhexe iyadoo xaaladda ciraaqna laga walwalsan yahay ciyaarihii caalamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa mar kale ku celiyey in loo baahan yahay tanaasulaad siyaasadeed in la isugu yimaado si xal loogu helo mushkiladda dalka ukrein putin ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in damaanad qaad xuquuqda aadanaha loo sameeyo dadka ku nool bariga ukrein ee ku hadla afka ruushka hadalka madaxweyne putin ayaa kusoo beegmaya iyadoo warbaahinta ruushka ay sheegtay in dagaallo cusub ay ka dhaceen xadka ukrein iyo ruushka jimcihii ayaa madaxweynaha ukrein waxa uu ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ah oo muddo toddobaada socon doonta kooxda suniyiinta ee daacish ee ka dagaalama dalalka suuriya iyo ciraaq ayaa qabsaday laba magaalo oo kale oo ku yaalla xadka labadan goobood ee cusub ayaa ku kala yaalla xadka ciraaq iyo suuriya iyo weliba xadka jordan iyo ciraaq ciidamada dalalka jordan ayaa lasoo dhoobay xadka markii ay maleeshiyaadka daacish qabsadeen magaalada ku taalla xadka ay la wadaagaan ciraaq tallaabadan cusub ayaa u sahlaysa kooxdani inay gaadhaan ujeeddadooda oo ah in ay dowlad islaamiya ka dhisaan ciraaq iyo suuriya dhinaca kale lix qof ayaa axaddii shalay ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada ramadi qaraxan ayaa lala beegsaday tacsi loo dhigayay askari ka tirsanaa booliska ciraaq oo hore u geeriyooday xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kere ayaa booqasho aan horey loo shaacin ku tegay dalka masar kere ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha cusub ee masar cabdilfatax al sisi waxaana mas-uulkii uu noqonayaa ugu horreeyey ee maraykan ah oo la kulma madaxweynaha masar ee dhowaan la doortay intii uu ku guda jiray booqashadiisa qaahiro ayaa john kere waxaa kale oo uu xaqiijiyey ahmiyadda uu u leeyahay xiriirka soo jireenka ah ee masar iyo maraykanku israa'iil ayaa weerar ku qaaday xarunta taliska guud ee ciidamada suuriya iyo goobo kale oo taabacsan militariga suuriya weerarkan ayaa daba socda weerar hore oo uu ku dhintay qof dhallinyaro ah oo reer israa'iil ah saraakiisha israa'iil ayaa sheegay in weerarkan ay la beegsadeen goobaha laga soo rido madaafiicda axaddii shalay ayaa ciidamada suuriya ee ku sugan xadku waxa ay weerareen baabuur ay leeyihiin ciidamada israa'iil waxaana weerarkaasi ku dhintay wiil yar oo reer israa'iil ah iyo waxaa kaloo ku dhaawacmay laba qof oo kale waa weerarkii ugu horreeyey ee labada dhinac dhex mara tan iyo markii uu dalka suuriya ka bilowday kacdoonka looga soo horjeedo maamulka madaxweyne bashaar al asad subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sidaad wararkaba ku maqlayseen xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa booqasho ku maraya bariga dhexe isagoo ku hormaray dalka masar booqashada master kerry ayaa kusoo beegmaysa iyadoo walaac badan laga qabo xaaladda dalka ciraaq warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa ka diyaarisay wariyaha v o e da elizabeth arod waxaa inoo soo koobaysa sahra cabdi master kerry ayaa waxaa isaga oo ku sugan magaalada kaahira uu ka digay xaaladda dalka ciraaq gaar ahaana kooxaha xag jirka ee sunniga ah waxa uuna codsi u diray madaxda dalkaasi waa wakhti xasaasiya oo loo baahan yahay in madaxda ciraaq ay dhinac iska dhigaan heybsooca iyo kala takooridda dadka dalkaasi ee aaminsan madaahibta kala duwan waana in ay si wada jira uga shaqeeyaan danta ummadooda booqashada keeri ee kaahira ayaan ahayn mid horey loo sii shaaciyey waxa uuna kulan la qaatay madaxweynaha cusub ee dalka masar cabdulfataax al siisi waxaana lagu wadaa in uu madaxda dalalka carabta ee uu booqanaya uu kala hadli doono sidii lagu heli lahaa xukuumad ay u dhan yihiin dadka reer ciraaq hase ahaatee waxa uu caddeeyey in maraykanku uusan ku tala jirin inuu cid gaara u ololeeyo si ay hoggaanka ciraaq u noqdaan keere ayaa waxa uu sheegay in fikradaha xagjirka aysan halis ku ahayn ciraaq oo keliya balse gobolka oo dhanna ay saameyn doonaan dhinaca kalena xiriirkii u dhexeeyey masar iyo maraykanka ayaa waxaa hareeyey qaabkii talada looga qaaday madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed mursi mid ka mid a saraakiisha socdaalkan ku wehelinaya masar keri ayaa waxa uu sheegay in maraykanku uuna ku raacsanayn dowladda masar in ururka ikhwaanulmuslimiin uu la mid yahay ururada xagjirka ah waxa uuna sarkaalkaasi sheegay in arrinkani ay tahay mid la xiriirta siyaasad aysan shaqo ku lahayn ammaankeeda warbixintii wariyaha v o eda ee qaahira elizabeth arot waxaa inoo soo koobisay saare cabdi axmed dhinaca kalena kulan ay wada qaateen madaxda dalka masar iyo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa kadib waxa uu qabtay shir jaraa'id oo ay wada qabteen isaga iyo dhiggiisa dalkaasi masar waxaana uu sheegay in maraykanku uu sii wadayo taageeradii uu siin jiray dalkaasi faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada qaahira inooga soo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni yaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka master john kerry ayaa sheegay in dowladdiisa ay sii wadi doonto kaalmada ay siiso waddankani masar kerry ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo si wadajir ay u qabteen dhigiisa dalkani masar al sayid saamix shugri waxa uuna carabaabay in dalkani u yimid sidii uu u soo celin lahaa xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya dowladaha maraykanka iyo masaarida john kerry ayaa farta ku fiiqay in dowladdiisu ay dhammaystiri doonto dhammaan kaalmada dhinaca milatariga ah oo ay siin jirtay waddankani oo ay ku jiraan diyaaradaha abaaji si loo xoojiyo waxa uu ugu yeeray la dagaalanka argagixisada master john kerry ayaa sidoo kale afka ku ballaariyey in kooxda daacisha ee ka dagaalanta waddamada ciraaq iyo suuriya inay khatar ku tahay guud ahaan mandiqada bariga dhexe xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi maraykanka oo muddo saacada ah ku sugnaa magaaladan qaahira ayaa sidoo kale maalintii shalay la kulmay madaxweynaha dhowaan la doortay ee waddankani cabdilfataax al siisi labada mas-uul ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dowladood iyo weliba xaaladaha cakiran ee ka jira waddamada ciraaqa liibiya iyo suuriya dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masaarida al sayid saamix shugri ayaa isna dhinaciisa ka sheegay sida muhiim ay u tahay in la xoojiyo xiriirka labada dowladood ee masar iyo maraykanka al-sayid saamix shugri ayaa tibaaxay in john kerry xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi maraykanka iyo madaxda dowladda masar ay isku waafaqeen in la iska kaashado la dagaalanka dhibaatooyinka iyo caqabadaha ka jira mandiqada bariga dhexe wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masaarida saamix shugri oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi وكان هناك توافق في الرأي حول أهمية حشد الطاقات والجهود نحو التصدي للتحديات والمخاطر التي تحدق بالمنطقة وما لها من آثار waxaa jira arrimo aan isku waafaqnay john kerry xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka sida in la iska kaashado sidii looga gudbi lahaa caqabadaha hareeyey mandiqada gaar ahaan arrimaha saamaynta leh iyo weliba guud ahaan nabadgelyada bariga dhexe saamix shugri ayaa intaasi ku daray mas-uuliyiinta masaarida iyo john kerry inay ka wada xaajoodeen xiisadaha khatarta ah ee ka jira dalalka liibiya suuriya iyo ciraaqa ولا سيما الاضطرابات الخطيرة القائمة في كل من ليبيا وسوريا والعراق booqashada xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka uu ku yimid magaaladan qaahira ayaa noqonaysa midii ugu horeysay oo uu ku yimaado waddankani tan iyo markii cabdilfataax al siisi loo doortay madaxweynaha masaarida booqashada john kerry ayaa sidoo kale ku soo beegantay xilli dhowaan maxkamad ku taala waddankani xukun dil ay ku riday boqol iyo saddex iyo siddeetan qof oo ka tirsan taageerayaasha akhwaan muslimiinka xuseen saxnuuni v o a qaahira
subax wanaagsan ayaynu mar kale hawada idinka leenahay dowladda turkiga ayaa ismaamul deegaanka gaariso guddoonsiisay gawaarida qashinka lagu qaado iyo agab kale oo bilicda magaalooyinka loogu talagalay in wax badan looga qabto kaasoo ay keentay in isbeddel dhanka nadaafadda ah laga dareemo guud ahaanba magaalooyinka gaariso hoos yimaada daa-uud biiriye waa madaxa waaxda horumarinta magaalooyinka ismaamul goboleedka gaarisa wuxuuna wariyaha v o eda ee gobolka waqooyi bari uga soo warama uu ka wareystay deeqdan ay ka heleen dowladda turkiga iyo waxa ay ka bedeli karto nadaafadda magaalada
dowladda turkiya waxaan ka helnay gaariya lix tarag oo maaragta wasaqda lagu lagu guraayo oo lagu nadaaminayo magaalada bilcdeeda wax ka qabanayin iyo afar boqol oo skips ama containers oo wasaqda lagu guro gawaaridaasi iyo weliba maaliyadda intaa leeg ee dowladda turkiga aad ka hesheen maxay kula tahay way ka bedeli kartaa bilicda soo celinta magaalooyinka wallaahi wax badan ayay ka bedeleysaan isle maxaa yeelay anagoona hadde qalab saa usii maaragtay tayale aan isticmaalaynin haddaan isbedelka yar nagala dareema oo maaragtay aan magaalada wax ka qabana haddii aan helno lix taraag oo subax kastaa shaqo gelayin skibska wasaqda lagu guri lahaa oo meelo intii la dhiga dadka ay wasaqdi ku hagaajin ay ku gurayin oo hor un laga qaadayo waxaan umalaynaya isbedel fara badan ayay keenaysa waxyaalo badan ayaa maaragtay magaalada iska bedelay wasaqdi faraha badneed oo meelaha taalay waxaan dareensan yahay inay yaraatay wax badan oo maaragtay wasaqdi aruurinteeda la sameeyey shaqaaliya oo maaragtay aada ugu dhacsaday sidii shaqada loo sameyn lahaa iyo maaragtay meelo badan oo wasaqda ay taali jirto oo beryahan maaragtay sidii horaan ay ahaan jirta aan ahayn ayaan maaragtay filhayaa inay maaragtay ay dhacday oo maaragtay wax badan laga qabtay wasaqda xagga maaragtay aruurinteeda sidaad marka arrimahaas ugu guulaysateen maxaad isticmaalaysaan oo ilaa iminka magaalada ku soo biiriseen oo aad is leedahay bilicdii magaalada ku soo celinaysaan wallahi hadda ilaa waqtigan la joogo shaqaalihii unbaan maaragtay si fiican u nadaaminay oon ku kala baangaynay wadooyinkii dhowr shaqaalaba waddo aan ku maaragtay ku ku nadaaminay oo ku baangaynay sifa waddada intay meel ooga soo bilaabaan qashinka aruuristiisa ilaa meel iskugu geeyaan gaarigii ama taragtadii aruurin laheedna ay u tagto oo sida ay ku ay ku aruuriyaan marka waxaa kaloo jirta inaan gaariya dhowr aan karaynay taragta iyo maaragtay aan karaynay oo maaragtay wasaqdi gurayso shaqaale oo maaragtay dheeraadna aan maaragtay aan qornay oo ilaalinayiin meelihii wasaqdi lagu daadinaya sidii la maaragtay horaan layskaga dadaadin jiray inaan inayna u daadinin waxaan kaloo sameynay habeenkii oo kale meelo u badan oo maaragtay wasaqdii lagu daadin jiray inaan dhignay trailis oo nin dad wajmeenyaal ay ilaalin hayaan sifa maaraka wasaqdina ay trailka u gasho maaragtay oo dhulka aan lagu daadinin maaragtay salaadina maaragtay looga qaadi karo marka dhaqaalaha xog leh ayaa ku baxay shacabka yaryarka ay ka ganacsado dariiqyada cabasho badan aydan ka muujinayaan waxaa jira ciidamo fara badan ood ku soo dayseen oo ciidamada dowlad ismaamuleedka gaarisa county ay u tababartay bilic soo celinta iyo weliba nadaaminta magaalooyinka oo ay cabasho ka muujinayaan maxay tahay cabashooyinkaasi meyinku wax xafiiskaaga adigu soo gaaraya way jirtaa inaan maarka magaalada kusoo sii daynay shaqaday qabanayeen waxaa waaye inay nidaamka ilaaliyaan dhalintan wax ganacsanayeen inta badan waxaa lagu maaragtay waaniyaa inay suuqa ay dhex tagaan oo meelaha wadooyinka ay iskaga kacaan meelaha maaragtay wadada ay xirayeen inay ka tagaan marka kuwa waxaa jiraan maaragta madax adag oo sidii wax loogu sheega aan wax u qaadanin marka kastoo khalaaf baa la arkaa in ayga askarta dhex maraan maryaha baa la arkaa maaragta inay dhib uu ku imaado marka
kaasi waxa uu ahaa daa-uud biiriye oo ah madaxa waaxda horumarinta magaalooyinka ismaamul goboleedka deegaanka gaariso hoos yimaada wuxuuna u waramayay waryaha v o eda ee gaarisa maxamed faarax shire
kadib muddo laba cisho ah oo ay qurbajoogta soomaalidu ku lahaayeen shir magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa shirkaasi lasoo gebagabeeyey shirka ayaa waxaa loogu doortay guddi uu yeelanayo xafiis u isagu isku xidha qurbajoogta iyagooo ka qayb qaadan doona dib u dhiska dalka khadka telefoonka ee istanbul ayaa waxaan ku waraystay siciid yuusuf sheekh cabdi oo ka tirsan hay-adda american refugee committee oo shirkaasi ka qayb galay oo aan faahfaahinta weydiiyey gabagabadii shirka la qabtay ay qabteen qurba joogta ka yimaada dunida dacladeeda weliba tiraduu kor u dhaafeen ilaa boqol waxa uu ku dhammaaday si fiican waxaana lagu doortay guddoomiye matali doona qurba joogta oo dhan iyo guddoomiye ku-xigeen kuwaasoo ay doorteen guddiga ama board of directorska ee loo doortay ee shaqadooda ahayd inay soo xulaan laba qof oo shaqadaas u qalma kadibna markii ay si fiican ugu baaraan degeen ayaga go-aanka markaasna ay ula yimaadeen dhowrkii boqolkii qof ay maaragtay markaasi lagu cazumay shirka ay ka qayb qaatay roolka bilawgii shalayto ilaa maaragta maanta labada qof oo la doortay gudoomiye waxaa loo doortay cabdi baruud oo ka socda isaga ah somali british ama dalka ingiriiska ka socda iyo sadiiq warfaha oo ka socda dalka maraykanka oo labadooduba muddooyinkii ama sanadyadii lasoo dhaafay jaaliyadaha ay aada wax ugu qabteen tayada iyo qualitiga ay leeyihiinna aada looga yaqaano dunida dacladeeda marka maxay noqon doontaa hawsha ay mas-uuliyiintaasi la doortay qaban doonaan hawsha mas-uuliyiinta la doortay ay qaban doonaan waxaa ugu muhiimsan sidii qurba joogta oo dhan ko loogu mideyn lahaa in ay ka shaqeeyaan dantooda guud maadaama ay adduunka meelo badan ku nool yihiin laguna qiyaasaya qurba joogta oo dhan maaragtay tira ahaan inkastoo tira koobka saxda aan la helin in ka badan laba milyan oo qof dhalashooyin kala duwan haysta luqado kala duwan haysta laba arrin ah kow ayaga sidai loogu mideyn lahaa labo siday isku caawin lahaayeen iyo wadan walba sidii jabter ama magaalo walba in loogu sameyn lahaa jabter matala magaaladaasi soona gudbiya danta guud iyo baahida guud ee qurba joogta ay u baahan yihiin magaaladaas waa dhinaca dibadda arrimaha dibadda ah waxaa kamid ah sidii loogu advocate gareyn lahaa arrimaha xawilaada xawilaada ee hadda socota sidii loola macaamili lahaa wadamada ay dhalashada ka haystaan isla markaasina kaga dhaadhacsiin lahaayeen kow inay qurba joogta la shaqeeyaan iyo in dalka gudahooda wixii horumar ah laga gaarsiiyo maadaama uu yahay ururkan iyo dadkan la doortay dad aan siyaasadda ku lug lahayn ay tahay oo keliya in laga shaqeeyo horumarka iyo midnimada dadka soomaaliyeed ee qurba joogta ahi iyo weliba loo caawiyo dadka gudaha soomaaliya ee dhinacyo badan si ay maaragtay wadanka looga saaro mugdiga uu ku jiro iyo qurba joogta ayaga naftigooda si loo badbaadiyo si ay mustaqbalka taariikh wanaagsan looga tago caruurta jiilka hadda kadib ku dhalanaya wadanka dunida waa tahay shirkan waxa uu socday laba maalmood muddo badanna qabanqaabadiisa ayaa socotay marka bal maadaamood goobjoog u ahayd shirkaasi maxaad is leedahay way ka soo baxeen oo ummadda soomaaliyeed ee gudaha iyo dibaddaba ku nool waxbay u tari karaa waxay ka soo baxeen shirka in la doortay si xor ah loo doortay dadka isugu yimaaday ay ahaayeen dad wada wax wada bartay aqoono kala duwan leh xirfado kala duwan leh kana yimaaday dhowrka qaaradood ee ah qaaradda yurub qaaradda maraykanka qaaradda asia iyo africa iyo weliba australia ay intaas dad oo boqolka qof iyo ka badan markii ay isku yimaadeen isla baaran dhigeen waxa ka soo baxan ay tahay in la doortay dad matali doona ee qurba joogta oo dhan isla markaasina u sameyn doona wadan walba iyo maaragtay magaalo walba ay qurba joogta doonaan danta danta guud laga shaqeynaya
aad ayuu mahadsan yahay siciid yuusuf sheekh cabdi oo khadka telefoonka magaalada istanbul ee dalka turkiga igu warramay halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
waa tahay halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda
subax wanaagsan dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha adduunka waxaa aynala socodsiinayaa maxamuud mascade
kulamadii labaad ee guruubyada qaramada ku loolamaya koobka kubadda cagta ee adduunka ee maalintiisii kow iyo tobnaad ka socda dalka baraaziil ayaa soo gabagaboobay wadamada qaar ayaa horeyba boorsooyinkooda usoo xirxirtay halka kuwo kale ay gebi ka laalaadaan kuwana ay sii carboonteenba booskooda wareegga labaad ee ciyaaraha kala baxa oo ciddii laga badiyahay ay baska sii raacayso wadamada biljam iyo ruushka ayaa guruubka ej xalay isku hirdiyey waxaana si diqi ah ku fakaday xulka qaranka ee biljam oo hal iyo eber ay ku badiyeen dhammaadkii ciyaarta u dhaliyey ciyaaryahan origi biljamka ayaa usoo baxay wareegga labaad ee ciyaaraha oo lix dhibcood ayay halkaa ka aruursadeen kulanka labaad ee isla guruubka ayaa waxa uu dhex maray wadamada aljeriya iyo kuuriyada koonfureed waxa uuna ahaa kulan faraha laysaga gubtay oo labadii qaybood ee ciyaarta waxa uu wadan waliba muujiyey awoodiisa qaybtii hore waxaa daaqadaha looga degay kuuriyada koonfureed oo saddex gool laga dhaliyey qaybtii dambese waxaa hawada laga qariyey dalka aljeeriya oo laba gool laga dhaliyey walow ay iyaguna gool qurux badan oo isu dhiidhiibeen ciyaartoyda brahim iyo sufyaan faquuli ay dhaliyeen waxaase gabagabadii ciyaarta afar iyo laba guushu ay ku raacday algeria oo markii ugu horreysay tan iyo koobkii adduunka ee sanadkii labiyo siddeetankii aan ciyaaraha adduunka hal kulan guul indhaha saarin gruubka g ayaa sidoo kale kulankii labaad waxaa isaga hor yimid maraykanka oo saddex dhibcood wata iyo bortaqiiska oo laga soo badiyey gruubkan oo badi laysku raacay inuu ahaa kangeelida ayaa saadaashii laga bixiyey muuqataa middhaba waayo ilaahi hadda ma jiro waddan xaqiiqsaday inuu soo gudbay amaba uu haray waxaana kala harku yahay kulanka ugu dambeeya ee gruubka oo la ciyaarayo lix iyo labaatanka bishan juun qaybtii hore ciyaarta bortaqiiska ayaa hal iyo eber ku hormaray oo ciyaaryahan nani ayaa shan daqiiqaba gool ku dhaliyey qaybtii dambese maraykanku miciye libaax ayay la soo baxeen jonis ayaa bareejo u dhaliyey demsina gool kale ayuu u raaciyey ciyaartooydii bortaqiiskuna waxay u muuqdeen inay dunidu bar ku soo duntay waxaase leebkii murugada ka siibay ciyaaryahan christiano ronaldo oo banoni uu baallaha ka soo laabay iyadoo arbitarihii uu firimbiga afka ku hayo madaxa ku boobay shabaqana ku hubsaday ciyaaryahan silvester varella oo ciyaarta beddel ku soo galay maraykanka u ekaa inuu aaminay inuu xaqiiqsaday booskiisa wareegga labaad ee ciyaaraha ayaa murugo garoonka kala dareeray dhanka kale waxaa maanta bilaabanaya kulamadii ugu dambeeyey ee guruubyada waxaa kane isaga hor imanaya baraaziil iyo cameruun oo horey u hartay iyo mexico iyo krowetia gruubka b waxaa fooda isdaraya australia iyo sbain oo haddii ay tooda tahay kulankaba aan ciyaareen oo horey boorsooyinkooda usii xirxirtay iyo holland iyo jili oo ku loolamaya kaalinta koowaad si ay baraaziil uga badbaadaan wareegga labaad ee ciyaaraha haddaba haddii aynu si gaara u jaleeno kulamadii habeenkii xalay ahaa dhex maray maraykanka iyo bortaqiiska iyo kii aljeeriya iyo kuuriyada koonfureed ayaa waxaan jeclahay inaan u baaqo samatar cabdulaahi cali oo horey ugu soo ciyaari jiray naadiyadii seeriaada ee jeeniya iyo sanca ee soomaaliya ee samatar adiga oo soo dhowaanaya bal ciyaartii xalay dhex martay maraykanka iyo portugal maxaad ku macnayn lahayd wallahi runtii ciyaartii xalay dhex martay maraykanka iyo bortugiiska waxay ciyaar aada iyo aada u xiimaso badan runtii anigu ahaan khibradeeda cayaaraha waxaa islahaa maraykanka waa badinaa maxaa yeelay ciyaartooy badan baa bortugiiska ka dhaawacneyd run ahaantiina awoodii badneed oo bortugiisku lahaa oo la filaya ciyaaraha inay kasoo qayb galaan ma aysan lahayn gruubka waxay ku jiraan geerida oo dabcan waa sidaa saadaalinayso maraykanku way soo baxayaan laakiin ghana iyo bortugiiska ayaa iyaguna isu madlan oo wada ciyaaraya maraykankuna dabcan waxay la kulmayaan wadanka jarmalka oo isana weli aan banaanka usoo bixin marka yaad isleedahay gruubkan way kasoo gudi karaan wallahi miya wad saadaashidii marka hore ahayd gruubkan dhimashada ee mataqaana ee afartan koox ku jiraan waxaa la saadaalinaya jarmalka iyo bortugiisku inay si easy kusoo bixi doonaan haddii ay koox soo raacdan ay noqon doonto kooxda ghana qofna ma malaysanayn in maraykanku ay noqon doonaan koox mataqaana cayaarahan ay muujinayso soo muujinaya anu kulli waxaan qiyaasaya ciyaarta bortugiiska iyo ghana dhex mari doonta inay noqonayso koox cayaar adag oo runtii faraha loo gubto ugu badnaana ay noqon doonto haddii koox badisa inay gool iyo wax ka badan ay isku badinayn haddaan walaabta jarmalka iyo cayaarta dhex maran doonto maraykanka maraykanka runtii jarmalka waxaan qiyaasayaa inkastoo laga awood badan yahay oo marka la fiirsho technically la fiirsho la odhan kalo waa jarmalka awood badan haddana cayaartii labaad ee gaana la ciyaarayan jarmalka ma ahayn kooxdii aan islahayn mataqaana cayaaraha adduunka wacdalay ka dhigaysaa waxaan qiyaasayaa in jarmalka cayaartan maraykan la yeelan doono maraykanku inay wacdala dhigi doonaan baan qiyaasaya maxaa yeelay ghana oo ahayd koox adag maraykanku soo gudbay jarmalkuna oo barbaro ka helay ghana waxay la tahay jarmalka in mataqaana laftigooda ay ciyaartaan ay maraykan layan doonaan inay ciyaar ku noqon doonto mucjisaas aan rajeynaya insha allah dhinaca kale haddaan fiirino dalka algeria habeenkii xalay ahaa ciyaar aada u wanaagsan buu muujiyey dalka ruushka ayuuna kulanka ugu dambeeya gruubka la ciyaaraya ma isleedahay gruubkaasi algeria way kasoo bixi karaysaa wallahi aniga firad ahaan algerianka kulley anuu sida qiyaasaya marka hore markii ciyaaro bilaamin ka hor isma lahayn algeria sidaan u ciyaaraysaa laakin waxaan qiyaasaya algeria rushka koox fiican oo adag way laakin waxaa moodaa xoogaa chemistryga kooxda inuu xoogaa xoogaa wax kala isaanka kooxda marka algeria anu waa qiyaasaya inay ka badan doonto rushka saa qiyaasaya si kooban haddaad u sheegto yaad umalaynaysaa kulamada maanta kulanka adaga dhex maraya weliba mexico iyo croatia oo weli aan la xaqiijin labadaasi kooxood cidda soo gudbaysa yaad is leedahay fursad ay haysataa inay kusoo baxdo wallahi khibradeyda cayaaraha aniga markaan fiirsho croatia inay janis fiican leedahay oo mexico badin doonto maxaa yeelay technical labada team waa isku tigil ka dhow inkastoo spiritka dhinaciisa ay mexicaanka spirit badan yihiin oo xamaasadooda adag tahay haddana croatianka waxaan isleedahay inay caadka soo doonaan aad baad umaadsan tahay kaasi waxa uu ahaa samatar cabdulaahi cali oo horey ugu ciyaari jiray kooxihii seeraada soomaaliya ee jeeniyo sancada oo isagoo magaalada siyaasal ee gobolka washington jooga ila faanqaynayay kulamadii habeenkii xalay ahaa dhacay iyo weliba kulanka maanta dhacaya tan iyo kulan dambe waa mascado minnesota idinka leh sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay mascadda aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi ciyaarahan isaga ayaa nala socodsiinaya haatana dhegaystayaal badan qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa aan warsado xuseen barre aadan inuu dib inoo maqashiiyo mahadsanid sahra xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa booqasho aan hore loo shaacin ku tegay dalka masar kerry ayaa la kulmay madaxweynaha cusub ee dalkaasi masar cabdifataax siisi waa mas-uulkii ugu sarreeyay ee maraykan ah oo la kulma madaxweynaha masar ee dhowaan la doortay israa'iil ayaa weerar ku qaaday xarunta taliska guud ee ciidamada suuriya iyo goobo kale oo taabacsan militariga dalkaasi weerarkan ayaa daba socda weerar hore oo ay ugu dhinteen qof dhalinyaro ah oo reer israa'iil ah saraakiisha israa'iil ayaa sheegay in weerarkan ay la beegsadeen goobaha laga soo rido madaafiicda kooxda suniyiinta ah ee daacish ee ka dagaalama dalalka suuriya iyo ciraaq ayaa qabsaday laba magaalo oo kale oo ku yaala xadka labadan goobood ee cusub ayaa ku kala yaala xadka ciraaq iyo suuriya iyo weliba xadka jordan iyo ciraaq ciidamada dalka jordan ayaa lasoo dhoobay xadka markii ay maleeshiyaadka daacish qabsadeen magaalada ku taala xadka ay la wadaagaan dalkay dariska yihiin ee ciraaq aad baad u mahadsantahay xuseen barre aadanow haatanna adigiyo dhegaystayaashaba waxaan idinku wada nasinayaa codkii baxsanaa ee nimcaan hilac hagaagcodkaasi baxsan ee nimcaan hillaac gebagaba ayuu yahay idaacadayadii aroornimo intaaynu galabta afrikada bari mar kale hawada ku kulmi doono dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa aniga iyo xuseen barre aadan sidaasi iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.